waxaynu ku soo dhex jirnay zakaatu nabaadkii marka wuxuu inoo soo sheegay nisaabkiisii oo ah khamsatu awsuq kabla xilliga la fiirinayo inuu gaadho shanta wusqi ayuu inoo sheegayaa sheekhu wa yuctabaru waa la fiirinayaa tamran xaala kownihi tamran uu yahay aw zabiiban ama zabiib uu yahay in tatamara hadduu timiroobo watasababa u aw zabiiboobo wa ilaa haddii kale fa rudaban wa cinaban marka uu rudabka yahay iyo cinabka ayaa la fiirinayaa waalxabbu wa yuctabaru fi lxabbi firigiina waxaa la firinaya musafan xaala kownihi musafan markuu yahay mid laga safeeyey min tibnihi yacni waagadiisii wama dukhira waxa la kaydaysto fii qishrihi qolofkiisa waxaa lagu kaydaysaa kal aruziba weeyaan sida beriiskii oo kale waalcalasi iyo sarreenkiiba fa casharatu awsuqin waa shan toban awsuq weeyaan toban ratiro waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la fiirinayaa rudabka iyo cinabka yacni gaadhitaanka uu gaadhayo khamsatu awsuqa marka uu timir yahay ama uu zabiib noqdo waxaana weeye haddii uu timiroobayo ama uu zabiiboobayo weeye leannu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi ma aha nin xabba oo firiya iyo timirtoona sadaqo ilaa inta uu ka gaadhay khamsata awsuq marka awsuqdii xagga timirta ayuu ka firiyey bay yidhaahdeen cinabkuna isna waa la mid macnaha waxaa loo jeedaana waxa weeye inta ka horraysa oo dhan ma fadhiyo markaa uu timir noqdo ama uu zabiib noqdo ayuu istaagaa oo aanu wax nusqaan ahoo ka dambeeya ayaanu sii yeelanin marka wuxuu leeyahy waxaa la fiirinayaa markuu loo eegayo inuu gaadhay khamsatu awsuq waa markuu ama timirta ama zabiibta yahay haddii uu rudabku timir noqdo weeye oo mid noqonaya uu yahay rudabkaasu aanu isku taagin cinabkuna uu zabiib noqonayo isna wa ilaa haddii kale oo aanu rudab timirooba aanu ahayn ee rudabnimadiisaasun ahaanaya ama cinabkaasi aanu zabiib isu rogaynin ee uu cinabnimadiisaasun ku joogayo waxaa la fiirinayaa khamsatu awsuqa markuu rudabka yahay iyo markuu cinabka yahay ayaa la fiirinaya zakadiina markaas ayaa laga bixinaya maxaa yeelay dee waa xaaladahooda markii ugu dhammayska tirnaa weeye ayaga xagga firiga waxaa laga eegayaa marka uu gaadho khamsatu awsuqa marka uu yahay mid laga safeeyey tibnigiisii macnaha tibni waxa weeye sida masalan arabikida oo kale waxa ku duuban ayaa la yidhaahdaa marka waxaa qolofyadiisa iyo waxaa ku duuban marka laga safeeyo ayuunbaa la fiirinayaa inuu gaadhay khamsatu awsuq inta ka horraysa ee maca tibnigaasi uu ku jira lama fiirinayo maxaa yeelay dee tibnigaa lagumana kaydaysa lagumana cuno wixii isaga lagu kaydiyo qishrigiisa iyo qolofkiisa ee aanse lala cunin sida beriiska oo kale calas isagana sarreenka ayay ku macnayn jireen innaga de waxaa laynoo keenaa un isagoo markaa laga soo tireema marka hore la dhigayo ayaa lagu daayaa qolofkiisa nisaabkiisu wuxuu noqonayaa casharatu awsuqin oo waxaa la fiilinayaa uun dee qishrigiisan lagu kaydinaya u hagaajinaya baaqi yeelaya ayaa nis laga soo qaadaya walaa yukamalu lama dhammaystirayo jinsun jinsi bijinsin jinsi kale lagu dhammaystiri maayo wa yudammu waa loo geynayaa annawcu ila annawci nooci waa loo geynayaa wa yukhraju min kullin mid kastana biqisti qaybkiisa ayaa laga bixinayaa ee fain casura hadduu adkaado akhraja alwasata ka dhexdhexaadkaa buu bixinayaa wa yudammu waa loo geynayaa alcalasu sarreenkii ila alxindati qawadidii baa loo geynayaa maxaa yeele liannahu nawcun minhaa waa nooc ka ahaaday wasultu sultika la yidhaaha jinsun mustaqilun waa jinsi mustaqila wa qiila waxaa la yidhaha shaciirun waa heed wa qiila waxaa la yidhaha xindatun waa qamadi waxa uu leeyahay sheekhu xagga nisaabka lama dhammaystirayo jinsi oo jinsi kale lagu dhammaystiri maayo oo masalan haddii timirti ay gaari weydo khamsatu awsuqi cinab lagu buuxin maayo cinabkii hadduu gaari waayo lagu buuxin maayo timirtii oo iyada taa ijmaac baa loo hayaa bay yidhaahdeen waxyaalahan kalena waa looga qiyaastay laakiin markay isku jinsi yihiin asay kala nooc yihiin nooca nooc kale waa loo geyn karaa nisaabka waa lagu buuxin karaa oo misaal ahaan dee timirta ayaa noocyo kala leh cinabkuna noocyo ayuu kale ama zabiibku kaa iyaga waa la isu geyn karaa oo nisaabkii waa la isku buuxin karaa maxaa yeelay dee magacii ayay wanaagsan walow xagga wanaagga iyo xagga xumaanta haba ku kala tagaane mid la arko oo labada noocee la isu geeyey ka mid a ama anwaac badan haddii la isu geeyey biqisti qaybkiisa ayuunbaa laga bixinaya wixii kusoo hagaaga ayuunbaa laga bixinaya oo masalan haddii ay nis iyo nis noqdaan oy kala barhmaan labadaa noocee timirtii dee wixii la bixinayey waa lagu kala barhaya un weeye wa yukhraju min kulli min qistihi maxaa yeelay wax mashaqo ayaan dee jirin haddii uu adkaado oo masalan waxaa adkaaday waa adkaaday in mid walba gaarkiisa loo bixiya oo dee noocyadii baa fara badan waxa ka soo xasilay nooc kastaana waa yari akhraj alwasat ka dhexdhexaadkaa unbuu bixinaya ka ugu sarreeya ka ugu hooseeya midna ka bixin maaye nooca ugu dhexeeya ayuunbuu zakadii ka bixinaya yacni taasunbuu ka wada bixinaya weeye qaybihii kuwan kale iyo qaybtii ka dhexeba ayuunbuu ka wada bixinaya zakadii wuxuu sheekhu caraska ama sareenka xindada waa loo geynaya waa la isku buuxinaya maxaa yeelay nooc ka ahaaday weeye sulti isaga ka la yidhaahdo waa jinsi mustaqila buu yidhi oo qeyrkii loo geyn maayo isagu waa firi gaar ah qiil baa wuxuu leeyahay waa shaciir oo heedda ayaa loo geynaya qiil baa wuxuu leeyahay waa xinda oo waa loo geynayaa oo dee midab ahaan ayuu u yareegyahay walaa yudammu loo geyn maayo hamaru caamin wa zarcuhu sanad midhihii iyo zaracii ilaa aakhara ilaa hamarin wa zarci caamin aakhara sanad kale zaracii iyo midhihii loo geyn maayo wa yudammu waa loo geynayaa hamarulcaami sanadka midhihiisii bacduhu barhkii ayaa ilaa bacdi marka loo geynaya wa in ikhtalafa haba iskhilaafo idraakuhu haleelkiisa iyo basiilkiisu haba iskhilaafe waqiila waxaa la in dalaca haani ka labaad haddii ubax bixiyo bacda jadaadil awali kii hore intii la jaray lam yudamma laysu loo geyn maayo wa zarcaha alcaami sanadka labadiisa zarac yudamaani waa laysu geynayaa waladharu adharna waxa weeye ictibaaru wuquuci xasadayhima goyntoodu inay dhacday ayuunbaa la ictibaarinayaa fii sanatin sanad in la wada gooyey ayuunbaa la ictibaarinaya waxa uu leeyahay sheekhu sanad midhihii iyo zaracii zarac iyo midho sanad baxay xagga nisaabka buuxintiisa loo geyn maayo midho iyo zarac sanad kale laysu geyn maayo oo ijmaac ayaa markaa taa loo hayaa laakiin sanad keli a midhihii baxay barhkoodba barhka kale waa loo geynaya nisaabkii waa laysku buuxinayaa wain ikhtalafa idraaku haba iskhilaafo dee bislaadkiisa iyo haleelkiisu maxaa yeele dee noocyadiisa ayaa iskhilaafsan xagga bilaaduna kulayl iyo qabow ayay iska khilaafsan tahay marka waxaa laga yaabaa dee in iyagoo isku sanad una haddana ay kala horhoreeyaan baa la arkaa sanadkana labiyo toban bilood oo carabi ayuun baa looga jeedaa bay yidhahen qiil baa isagu wuxuu leeyahay maya hadduu ka labaad udxiyo intii ka hore la gooyey kadib lam yudamma loo geyn maayo maxaa yeelay liannahu yushbihu thamara caamayni wuxuu shabbahaya markaa midho laba sano ayay shabbahaysaa waa inaan markaa la isu geynin sanadka labadiisa zaraac iyaga waa la isu gelinaya zaraacadooda walow xagga fusuusha habay isku khilaafteen oo waxaana weeye dee zaracyadaa had iyo goro fusuusha oo dhan la beero ila zaracyada qaar baan fusuusha qaarkood la beerina adharna waxa weeye haddaba xagga marka la isu geynayo zaracii sanadka wada baxay waxaa la fiirinayaa ungooyintoodu inay sanad ayay ay dhacdaa labiyo toban bilood bimacnaa waxaa looga jeedaa uun labada zaraac goyntooda inaanay u dhaxaynin labiyo toban bilood wa waajibu ma kii waxaa ka waajibaya shariba bilmatari roobka ku cabay wa waajibu ma kii waajibkiisu waxa weeye shariba bilmatari roobka ku cabay ow ama curuuquhu ay xididadiisu cabeen biqurbihi dhowaanshihiisa u dhow yahay min almaa'i biyaha u dhow yahay ayay ku cabbeen oo min hamarin midhaa iyo wa zarcin alcushru cushra ayaa ahaaday wamaa suqiya wixii lagu waraabiyey waajibkiisu waxa weeye binadxin dhurid yacnii meel laga soo dhuray ow duulaabin ama wax xayawaan uu soo jiido alaraamahan uu xayawaanku jiido aw ama bimaa shay ishtaraahu uu soo iibsaday ayuu ku waraabiyey nisbuhu cushurka barhkii ayaa ka waajibaya waalqanawaatu qanawaadkii iyo bimacnaa waxa weeye waa gacmadii waaweynaaye laga soo jeexay halkii biyuhu marayeen kalmatari roobkii ayuun bay la mid tahay cala saxiixi saxiix haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu waxaa haddaba ka waajibaya kii ku cabbay roob ama dee biyo masalan buur ka soo baxaya ama webi ama il iska soconaya wixii ku cabbay waxaa ka waajibaya amaba xididadiisii ayaa cabbay oo biyihii ayay u dhow yihiin oo deedna xididadii buu biyaha la gaadhay ama roob unbaa helay oo saa ku waraabiyo saasuu ku baxay oo midha ama zaraca alcushru yacni toban meelood ayuunbaa loo qaybinayaa khamsatu awsuqii dabeedna meesha tobnaad ayaa la bixinayaa wixii lagu waraabiyey buuhi binadxin waa soo dhurid ama xayawaan ha lagu soo dhuro ama gacan ha lagu soo dhuro wixii adugu markaa loo soo dhurayo loo soo dhaaminayey ow duulaabin ama duulaab lagu waraabiyey waa bahalaha ay xayawaankiiyo dameeruhu ay jiidaane saa ku waraabiya ow bimashtaraahu ama wuxuu soo iibsaday biyo uu soo iibsaday ama booyad ha ahaato ama wax kale ha ahaato ayuu ku waraabiyey nisfuhu nisfu alcushr kii tobnaynaya oo la kala badhay ayuunbaa ka waajibaya rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi wixii ay samadu waraabisay iyo iluhu ow kaana casariyan alcushru ama casari ahaadee masalan dee daad iyo wax biyo loo soo jeexay ku cabbay cushri ayaa ka waajibaya wixii lagu waraabiyey biyo loo soo dhurayana nisfu lcushri cushurka niski ayaa ahaaday qanawaadka gacamada iyo saaqiyadaha webi laga soo jeexay ee dabeedna sidaa ku waraabiyey zaraca ku baxay kalmatari wuxuu la mid yahay kii roobka lagu waraabiyey oo kale oo maxaa markaa ka waajibaya cushri baa ka waajibiyey weeye calo saxiix haddaan qabanno taanigu wuxuu leeyay nisfu lcushri ayaa ka waajibayo mu'anta ayaa fara badan dee la soo jeexaye biyaha intaa la soo wadayo wamaa suqiya wamaa zaraci suqiya lagu waraabiyey wawaajibu maa suqiya bihima labadoodaba wixii lagu waraabiyey labada nooc masalan biyo loo soo dhuray iyo iyo roob labadaba waa lagu waraabiyey sawaan oo isleeg halaathatu arbaacihi cushurkii oo afar loo qaybiyey saddexdii ayaa ka waajibaya fain halaba axaduhumaa hadduu midkood xoog rumaado fa fii qowlin yuctabaru qowl wuxuu leeyahay huwa isaga ayaa la fiirinaya ka qaalibka noqday wala adharu adharan waxa weeye yuqasatu waa la qaybinayaayoo biictibaari cayshi zarci zaraca noloshiisa iyo wanamaayihi korarhkiisa xaggiisa ayaa laga ictibaarinayaa oo loogu qaybinaya dabeed waqiila waxaa la bicadadi saqyaati saqayaati waraabyaalka tiradooda ayaa loogu qaybinaya baa layidhi waxa uu leeyahay sheekhu waxa ka waajibaya zaracii iyo midhihii lagu waraabiyey yacni labadaa nooca aan soo sheegnay waxaa kulfada iyo qarashka badani ku jira iyo waxaan qarashka badan lahayn waa maxay masalan roobna wakti buu helay oo ay ku cabtay zaraci waktina gacanta ayaa loogu soo dhuraya ama awr baa loogu soo dhaaminayay waanay isleeg yihiin intaay roobka ku cabtay iyo intaa lagu waraabiyey halaathatu arbaacihi cushurkii oo afar loo qaybiyey saddexdii ayaa ka waajibayay haddaba hadduu midkooda qaalib noqdo oo mid baa badnaa masalan roobkaa badnaa ama gacanta ayaa badnay fa fii qowlin yuctabaru huwa qowl wuxuu leeyahay kaa qaalibka noqday ayuunbaa la fiirinayaayo hadduu roobku qaalib noqdayna cushur haddii waxaan kale ay qaalib ahayd oo waraabintan iyo waxaan kalena nisf ayuunbaa ka waajibaya adhar waxa weeyaan bu ihi laakiin in taqsiid la samaynayo wixii loo qaybinayo oo laga fiirinayo xagga zaraca ama midhaha noloshiisa iyo namihiisa iyo korarhkiisa ayaa laga fiirinaya qiila wuxuu leeyahay intii la waraabiyey intii jeeree la waraabiyey inta roob waraabiyey iyo inta gacanta lagu waraabiyey ayuunbaa loo qaybinayaa buu leeyahay wa tajibu waa waajibaysaa zakadii bibuduwi salaaxi thamari midhaha wanaaggooda muuqashadiisa ayay ku waajibaysaa iyo washtidaadilxabbi firiga adkaanshihiisa waxa uu leeyahay sheekhu waxay ku waajibaysaa zakadii ay kaga waajibaysaa waxaan soo sheegnay bibuduwi salaaxi thamar midhaha wanaaggoodu markuu muuqdo ee midho u suubama in la cuno ay noqdaan ayay zakadii ka waajibaysaa maxaa yeelay markaas ayaa midho kaamila ay yihiin intaa wixii ka horreeya midho kaamila maaha waxa kale ay ku waajibtaa buduwi ishdaadilxab firiga adkaanshihiisa oo muuqda marka u adkaado ee uu raashin noqdo ayay kaana ka waajibaysaa marhaasaanu raashin iyo acaam noqonayn intaa wixii ka horreeya raashin maaha wa yusanu waxaa la sunneeyaa kharsu thamari midhihii in la qiyaaso oo la kooba ayaa la sunneeyaa idaa badaa marka uu muuqdo salaaxu wanaaggiisu calaa maalikihi maaligiisa loo kharsiyo loo qiyaaso waalmashhuuru mashhuurna waxa weeye idkhaalu jamiicihi dhammaantii in la wada gelinaya fi lkharsi xagga qiyaaska iyo koobidda wa anahu walmashhuur waxa weeye anahu yakfii inuu ku filaya khaarisun mid keliya wa sharduna waxa weeye alcadaalatu cadaala weeye wakada alxoriyatuna waa kuna mid iyo wadukuriyatu ninima fi lasaxi asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la suneeyaa kharsu thamar midhihii ay zakadu ka waajibaysay in la koobo oo la qadaro ayaa la sunneeyaa marka uu salaaxiisa iyo wanaaggiisu uu muuqdo in maaligii loo qiyaaso oo loo qadaro oo loo kharsiya ayaa la sunneeya maxaa yidhaha rasuulku sala allahu alay slam wuxuu amray cinabka in la qiyaaso sida loo qiyaasaya nakiisha oo zakadii hanzabiib lagu qaado sida zakada sadaqada nakiishaba timir loogu qaadayay markaa waana iska sunne qiil baa isagu wuxuu leeyahay mee waa waajib markaa ujeeddadan looga jeedaana waxa weeye yacni waa dhimrin ninkii maaliga haye qofkii mustaxiqa ahaaba yacni loo dhimrinayo o loo fudaydinayo leannao masalan ninkii maaliga aha oo kale dee xaq bay dadkii fuqarada ahaa ay ku yeelanayaan shaa'ica marka wixii dee isticmaalkiisii uu wax kaga tagrifa lahaa ayaa xaraj iyo dhibaata ay kaga imanaysaa marka waxaanu yidhi sheekhu qowlka mashhuurkii waxa weeye in la wadagelinayo midhaha dhammaantood kharsiga in la wadagelinayo maxaa yeelay waxay leeyihiin dee adilada waajibisay cushurka ama cushurka niskii waxba may soo kala reebin qowlka labaad ee mashhuurka ka soo horjeeda wuxuu leeya yutraku lilmaaliki samaru nakhlatin aw nakhlaatin yaakuluhu ahluhu waxaa looga tegayaa maaliga yacni geed nakhiile ama dhowr nakhiile ayaa looga tegaya midhahooda oo aan kharsigaa la gelinaynin si ay reerkiisi iyo isagu isaga cunaan xadiis baana ku soo arooray oo rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi abu daawud iyo ay warinayaan ibnu xibbaan iyo marka aa kharsi samaynaysaan ee qiyaasaysaan hulus ka tega buud haddaydaan hulus ka tegaynin rubuc ka tega buud oo ninka maaligaa uga taga inta kalena markaa kharsiyo qiyaasa mashhuur waxa weeye inuu weliba khaaris quri uu ku filan yahay maxaa yidhaha rasuulka sala allahu alay wasalam cabdillahi bnu rawaaxa ayuu khaaris u diri jiray marka ay midhuhu ay wanaagsanaadaan abu daawuud ayaa wariyey qowlka labaad wuxuu leeyahay mee waxaa la shardiyaa laba shardigaa haddaba khaariskuna waxa weeye ama mid ama labahaadee alcadaala waa inuu qof caadila yahay maxaa yeelay qofka dee faasiqa qowlkiisa lama aqbalayo waana inuu dee caalim ku yahay kharsintan iyo qaabkan midhaha loo qiyaasayana waa inuu aqoon u leeyahay xornimo ayaa la shardiyaa addoonkii baa ka baxaya dhukuuriya ninnimo ayaa la shardiyaa asax haddaan qabanno intaasoo dhan maxaa ilahay kharsigu waa wilaaye bay leeyahay raqiiqa iyo gabadhuna ehel umaaha taanigu wuxuu leeyahay lama shardiyayo haddaba faydaa kharasa marka uu qiyaaso faladharu adhar waxa weeye ana xaqa alfuqaraa'i fuqarada xaqoodii yanqaticu waa ka go-ayaa min cayni thamar midhaha cayntooda wuu ka go-ayaa wayasiiru fii dimmati lmaaliki maalige dimadiisa iyo dumadiisu ahaanaya wayasiiru fii dimmati lmaaliki waxaa ahaanaya atamru iyo wazabiibu liyukhrijahumaa si u bixiyo bacda jafaafihi inta uu angegay kadib soo bixiyo waxau leeyahay sheekho marka uu qiyaaskaa sameeyo ee uu yidhaahda midhuhu intaas weeye sakadoodiina waa intaa de qofku intuu sidaa u dhex maro waana qof dee aqoon ula waxan intuu sidaa u dhex maro geed walba ku wareego ayuu odhanayaa intaas ayaa ka soo baxaysa sekadeeduna waa intaa marka uu taa sameeyo adhar waxa weeye xaqii fuqaradu ay lahayd midhaha cayntooda wuu ka go-ayaa waxaanu noqonayaa dimada dumadda qofkan maaliga hele ayaa timir iyo zabiib lagu leeyahay intii ay noqotay intii ay noqotay sekadeedii oo timir iyo zabiib ayaa lagu leeyahay si uu u bixiyo marka uu angejiyo waa haddii aanu dhimanin isagoo aanay u suurto gelin wa yushtaradu waxaa la shardiyaa altasriixu caddayn bitadmiinihi damaansiintiisa in yacni waxaa dee la damaansiiyey waa in la caddeeyo wa qubuuli lmaaliki maalika aqbalaadiisa ayaa la shardiyaa cala lmadhabi haddaan qabano wa qiila waxa la yanqaticu mee wuxuu ku go-ayaa binafsi lkharsi qiyaaskaas ayuu ku go-ayaa ee faydaa damina marka uu magdhabo uu damaanad qaado jaaza waxa bannaan tasarufuhu inuu ku tasarufo fii jamiici almakhruusi kaa la qiyaasay dhammaantii baycan iyo wakayrahu iib iyo kayrkiiba waxa uu leeyahay sheekhu waxa kaloo la shardiyaa marka ay caynta ka go-ayo xaqii fuqaradu dimada maaligana oo noqonayo atasriix waxaa la shardiyaa caddayn khaariska ama cidda maqaamkiisa taagani inay caddayso bitadmiinihi dhammaansiintiisa xaqii mustaxiqiinta in la in in la caddeeyo inuu ninkani damiin ka yahay oo isaga la raaciyey waa in la caddeeyo oo idhaha damintuka nasiiba almustaxiqiina min alruطbi aw alcinabi bikada tamran aw zabiba waa inuu yidhahda waxaan ku damaansiiyey mustaxiqiintu nasiibkoodii ay rudabkan iyo cinabka ku lahayd intaas oo timira ama zabiiba sidaa u caddeeyo wa qubuuli lmaalik maaligina waa inuu tadmiinka aqbalaa cala almadhab haddaan qabanno maxaa yeelay dee xaqu ka guuri maayo cayn ila dimma xaqii cayn buu ka guurayaa dimma u guuraya waxaa laga maarmaana markaa raalliyaan si baayic iyo mushtarki oo kale haddii aanu markaa qowlkaasi wuxuu leeyahay aanu tadmiinka aanu caddaynin ama waa caddeeye maaligdu aqbali waayo baqiya xaqa alfuqaraa'i kamaa kaan xaqii fuqaradu sidiisii buu midhaha ugu tacalluqaya sidiisii buu midhaha ugu tacalluqaya xaqooda qiil baa isagu wuxuu leeyahy yanqaticu xaqoodii wuxuu ku go-ayaa binafsi alkharsi mar had mar alla markii qiyaastaa la sameeyo ayaa xaqoodii ku go-aya maxaa yeele tadmiinkaasi dee xadiidka kuma soo aroorin tadmiinkana dee damaankii caadiga ahaa maaha buu leeyahy maxaa yeelay haddii dee midhihii ay dhammaantood aafa ku dhacdo ama laxda iyadoon wax gabadfadi jirin falaa shay-a calayhi qaطcan lifawaati اlimkaan waxba laguma laha haddee damaankii asalka ah xaqiiqiga ahaa maaha buu leeyahay marka uu haddaba inagoo qowlkii hore ku soconnaa oo damaanad qaado waxa bannaan inuu ku tasarufo midhahaa la qiyaasay beycan wakayrahu beyc iyo keyrka maxaa yeelay dee xaqii ayaa wuxuu ka go-ay cayntii hadalkaa waxaynu ka fahmaynaa inta aan sidaa loo qiyaasin inay ka mamnuucahayd ninka maaligaa dhammaantood inuu markaa ku tasarufaa laakiin barhkii waa loo ogola dhammaantii ayaan loo ogolayn markaa haddii uu masalan wada iibiyo ka soo qaad tasarufkiisii wuxuu ku fulayaa wixii waajibka ka soo hadhay wixii waajibka ka soo hadhay ayuu ku fulayaa inta waajibka oo shaa'ican ah kuma soconayo tasarufkiisaas maxaa yeelay xaqii ayaa dee caynta ku jira isagoon mucayan ahayn walow iddacaa hadduu haddaba sheegto halaaka almakhruusi midhihii la qiyaasay ayuu halaagooda sheegtay waa halaagsayen bisababin khafiyin sabab qarsoon wadalika mithaalka sariqati waaba la xaday buu ow daahirin ama sabab muuqdoo curifa la gartay sudiqa biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumaynaya fain lam yucraf idaahiru haddaan la garan daahirkaa sababkaa daahirka u sheegay tuuliba bibayinatin cala saxiixi bayino ayaa laga codsanayaa caddayn inuu keeno uma intaa dee yusadaqu waxaa loogu rumaynayaa biyamiinihi dhaartiisa fi lhalaaki bihi inuu ku halaagsamay midhihii ayaa la qiyaasay ninkii maaliga ahaa ayaa la tadmiinsiiyey oo la yidhi intaas ayay kugu leeyihiin fuquradu oo zabiiba ama timira markaasaa la yidhi intaas ayay faqoradii kugu leedahay oo timira ama zabiiba markaa kadib ayaa wuxuu sheegtay intuu isna saa u aqbalay baa wuxuu sheegtay midhihii loo qiyaasay oo dhami inay dhammaantood hagaagsameen ama qayb ka midi bisababin khatiyin sabab qarsoon ayaanu ku sheegay ka sariqo waaba la xaday buuri gebigoodiiba intaan gooyey inba habeenkii loo soo dhaco waa la rabtay ow dhaahirin curifa ama sabab qarsoon oo la gartay oo dadku ay wada yaqaana waa sida dab iyo qabow iyo boob dhacay oo kale sudiqa biyamiinihi waxaa loogu rumaynaya dhaartiisa oo ku dhaaranaya inay sababkaa ku dhinteen inay sababkaa ku baxeen ayaa lagu dhaaranaya loogu rumaynaya haddii laakiin sababka la garanayo waxana inuu caam ahaayo wax beeraha o dhan wada gaadhay uu ahaa wax tuhmo ana aanay meesha imanin dhaar la-aan baa loo rumaynaya haddaba shaygaa daahirkee uu shee sabab wax muuqda ayuu sheegay oonse la garanaynin shaygu waa wax daahira laakiin waa la garay masalan taa hore waxaan idhi ow dhaahirin curifa masalan dee waa gubniin oo kaleo waa la ogaa inay gubteen oo masalan dabbaaba beerahoo dhan wada qabso waa shay daahir oo la garanayo shay daahira buu sheegay laakiin lama garan goortu waxaana ku dhacay uliba bibayinatin waxaa laga dalbayaa bayina waxaas inuu dhacay cala saxiixi dee waa suurtagal waxaasi inuu dhacay aada sheegaysaa dee xoolaaba cunay buu yidhi lamana garanayo goortay xoolahaasi cuneen cid isaga mooye sheegaysaa ma jirto inay taasi jirto ayaa la odhanaya markhaati u keena markuu markhaatigaa keena ayaa haddana yusadaqu biyamiinihi fi lhalaaki bi inay haddana ku halaagsameen sababtaa misle xoolaha ba arladii oo wada galay oo baabiiyey ama daayeer iyo uxun baa lagu ibtilay marka uu bayinadii u keeno ayaa haddana la odhanaya inay kuwaagu haddana kusii halaagsameen oo aanay ka badbaadin ken baa la odhanaya walow iddacaa hadduu sheegto xayfal khaarisi ninkii khaariska ahaa inuu xadgudub sameeyey aw kalatahu ama kalad ayuu ku sheegtay bimaa yabcud wax aada u fog inuu ku qaldamay lam yuqbal lama aqbalayo ow ama wuxuu sheegtay inuu ku qaldamay bimuxtamalin shay suurtagala qubila fi lasaxi asax haddaan qabana waa la aqbalaya waxau ihi sheekhu haddii uu sheegto ninkii midhaha loo qiyaasay baa wuxuu yidhi waa ninkana xadgudub buu sameeyey buuri oo waxaan aniga uu leeyahay waa lagugu leeyahy intaasay noqotay ogaan buu isaga badiyee waxaan jeex buu isaaray buuri aan jirin aw kaladahu ama wuxuu sheegay inuu qaldamay bimaa yabcud yacni wax fog oo aan inay dhacaan aanay suurtagal ahayn ayuu sheegay de wuxuu hi rubuc buu igu daray midhahaa rubuc buu saaray ama nis buu saaray buu yidhi waa wax aada u fog yacni inay in lo qofku ku qaldamo lam yuqbal lama aqbalayo ilaa markhaati uu keeno mooyaane waxay dha waxay la mid tahay bay yidhaahdeen iyadoo xaakimka la yidhaahdo jawr buu sameeyey ama shaahidka la yidhahdo been buu sameeyey kaladkana dee caada ahaan ayaabu dee u suurta ayuu baatil yahay yacni nis dhan buu ayuu ku qaldamay hadduu yidhaahdo oo u isaaray iyadana taysna caad ahaan baabay u baatil tahay haddii uu laakiin sheegto shay muxtamal ah wax yar buu sheegtay wusqiyo boqol wusqi buu yidhi hal wusqi buu ku daray qubila fi lasaxiasa haddaan qabanno waa la aqbalaya waxuda canhu ma dacaahu waxa uu sheegtayna waa laga ridayaa maxaa yeelay liannahu amiinun waa amiin marka waxaa loo noqonayaa dacwadaa nusraanta uu sheegtay maxaa yeelay dee miiskana ayaa yaqiin ah mar hadduu le waan miisay anugu kharsigana waa takhmiin iyo iska marayn un marka isaga oo loo daayo ayaa suurtagala taanigu wuxuu leeyahay qowlka labaas xagga soo horjeeda laga ridi maayo maxaa yeele waxaa dhici karta dee in isaga uu miisaan markaa ama miis dhiman uu isagu sito ayaa dhici karta baabu zakaati naqdi lacagta zakadeedii ayuu u baab yahay markaa naqdi did alcard wadayn labadaba waa la yidhahdaa yani wax ka soo horjeeda alaabta iyo wixii dayn ka soo horjeeda markaa iminka lacagtii baa se looga jeedaa ilaahayna aayaadka wasalka ijmac culimada ka hor waladiina yaknizuuna adahaba waalfida kanzi waxa weeyaan ka aan zakadiisa la gudan baray aan la bixin nisaabulfidati fidada nisaabkeedu mi'ata dirhamin waa laba boqol oo dirham wadahabi dahabka nisaabkiisuna cishruuna misqaalan waa labaatan misqaal labaatan diinaar biwasni maka oo maka wasankeeda wa zakaatuhumaana rubucu rubucu cushrin waa rubucu lcushri waxau yihi sheekhu fidada zakadeedu waa laba boqol oo dirham nisaabka dahabkuna waa labaatan misqaal oo biwasni maka weliba wasanka maka ah hadee rasuulku sala allahu alay slam xadiidka abu daawud iyo nasaya ay warinayaan waxau yihi almikyaanu mikyaalu lmadiina walwasnu wasnu maka miiskuna waa miiska madiina miisaana waa miisaanka maka haddii markaas oo dee miisaanada kale ku buuxsamo kamakana u ku dhimo zaka laguma laha zakadooduna waxa weeye markay intaa gaadhaan rubucu cushrin inta toban loo qaybiyo ayaa ka tobnaadna afar loo qaybinaya meeji weeye markaa markaa laba boqol marka toban loo qaybiyo waa labaatan labaatankii markaa afar loo qaybiyana waa shan tan kale labaatanka ahaydna cishruuna misqaalkana waxa weeye waa nisfu misqaal misqaal niskii ayay noqonaysaa walaa shay-a shay ma ahaanin fi lmaqshuushi kii wax kale lagu khalday xataa yabluqa khaalisuhu ilaa uu khaaliskiisu gaadho nisaaban nisaab walow ikhtalata haddii uu inaa un weel isaga tago minhumaa labadooda dahab iyo fido wajuhila agharuhumaa koodii badnaana laga jaahil noqdo zukiya alagharu ka badan ayaan baa la zakaynayaa dahaban oo fida dahab iyo fida kaba ku noqdo ow ama mujiiza waa la kala soocaya waxau leeyahay sheekhu shay ma ahaanin zakaahi fi lmaqshuush yacni dahabkii ama fidadii lagu khalday ee lagu daray wax ka hooseeya sida dahab fidlo lagu daray ama fidlo naxaas lagu daray ilaa inta uu khaaliskiisa iyo saafigiisu ka gaadhayo nisaab waxay dha xadiisi dee waxay tilmaantay laba boqol oo fida iyo labaatan misqaal marka uu gaadho dabeed khaaliskii markuu intii saafiga ahayd waajibka gaadho ama maqshuushkii markaa markuu gaadho wuxuu bixinayaa waajibkii intii lagu ahaa ayuu khaalis u bixinaya ama maqshuush uu khaaliskiisu qadarkii waajibka yahay buu bixinaya naxaasta iyo waxaa kalena qof mutabaric ah oo tabaruc ku sameeyey buu noqonaya walow ikhtalada inaaun minhumaa haddii uu iskaga dheexmo weel ayaa labadooda iskaga dheex macnaa weel baa labadooda laga wada sameeyey dahab iyo fido waa la dhalaaliyo markaasaa weel laga wada sameeyey wajuula agharuhumaa kooda badan ayaana la gelin waa zukiya mid kasta faralkiisa ayaa lagu sakaynaya alagharu ka badan dahaban oo fida yacni kooda badan ayaa lagu sakaynaya dahab ama fido kolba kuu yahay aw muyiza ama waa la kala soocayaa inta la dhalaaliyo ayaa la kala saarayaaba sada kii gaadhan sidaa lagu bixinay kian gaadhin laga bixinayn wayuzakkaa waa la zakaynayaa almuxaramu kii la xaraam yeelay ee min xuliyin xuli ah iyo wagayrihi ayrkii lalmubaaxu kii isaga mubaaxa ama ifila sax haddaan qaban fa min almuxarami haddaba waxaa ka mida ka la xaaraantiyo xulyada muxaramka alinaweelkii wasiwaaru shuuligii iyo walkhalkhaalu ka ay lugta gashadaan oo lilab- lilubsi rajul nin xidhashadii u sugnaaday ee falow ittakhada siwaaran haddii uu shuuli samaysto bilaa qasdi aw biqasdi ijaaratihi ama inuu ka kireeyo qasadkii liman lahu isticmaaluhu cidda isticmaalkiisa ay u bannaan tahay falaa zakaata fi lasaxi asax haddaa qabano zaka laguma laha wakada low inkaa sare lxuliyu xulidu hadday jabtana waa fulamid oo waqasada islaaxahu hagaajintiisina uga qastiyo waxa uu leeyahay sheekhu waa la zakaynayaa shaygii xaaraanta ahaa ee dahab ama fido ahaa oo xulli ah iyo xullida kayrkeed sida weelalkii oo kale laakiin ayada xullida mubaaxa ah lama sakaynayo fil adhari haddaan qabanno dee waa mad- intii dahabka ay gabadha xidhanaysa oo kale maxaa yeelay isaga waxay leeyihin waxaa loo diyaariyey liisticmaali mubaaxin isticmaal mubaaxa wuxuu shabahay awrtii la dhaansanaya oo kale ayuu markaa la mid yahay qowlka labaad adhar buu ina yidhi isagu wuxuu leeyahay xataa kaa xalaasha ah ee dumarku ay xidhanayeen waa la zakaynaya lianna zakaata naqdi tunaatu bijawharih jawhartan iyo macdantan ayay zakada ku xidhan tahay ayuu leeyahay haddaba ka xaaraanta isaga ka mubaaxa ama fil adhari ka muxaramka haddaba waxaa ka mid a alinaa weel dahab ama fida laga samaystay lab iyo keyrkiiba sidii aynu dee weelkaba kusoo marnay siwaar ayaa isna la mida shuuli iyo khalkhaal oo shuuliya lugta oo lilubsi rajul nin xidhashadii uu samaystay inuu nin xidho u samaystay ayadana waa xaaraan marka waa la zakaynaya haddii uu ninkii samaystay shuuli qasad la'aan xidhashadii keyrkii toona uma qastiin ama wuxuu uga qastiyey inuu ka kireeyo cidda isticmaalkeeda loo dumarka falaa zakaata fil asaxi haddaan qabanno zaka maahani maxaa yeele qasadkii ayaa dee la waayey oo meesha ka baxay waxa iyana kuula mida bu ihi hadday xulidii j- mubaaxa ahayd ee isticmaalka yacni u mubaaxa ahayd ay jabto oo islaaxiisa uu markaa uga jeedo inuu hagaajiyo falaa zakaata ayana asax haddaan qabanno zako laguma laha walow sanada sidaaba ha ku jooge maxaa yeelay dee suuradii xulligana waa ku joogaa inuu hagaajiyaana meesha inuu hagaajina wuu qastiyey taanigu wuxuu leeyay zakadii waa ka waajibaysa mar haddaan la isticmaalahaynin dee wixii waa xoolo kale oo zakadii waa ka waajibaysa wa yaxrumu cala arajuli ninkii waxaa ka haran xuliyu dahabi dahabka xullidiisii ayaa ka xaaran iyo wixii la isku qurxinayay ila alanfa sankii mooyaan walunmulata anmula iyo xubintii iyo wasinna iligii mooyaane lalusbucu farti ayada maya wa yaxrumu waxaa kaloo xaraana sinu lkhaatami fargalka fadhigiisuna waa xaraan cala saxiixi haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu waxa ninkii ka xaaraana xullidii dahabka dahabka yacni isqurxintiisii iyo waxaa la iska qurxiya waa ka xaaraan leanna rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi haddii tirmidiya ay wariyeen dahabka iyo xariirta waxaa loo baneeyey ummadayda kuwa dhadig kuwooda labna waa laga xaaraantinimay rag waaweyn baad arkaysaa iminka magaalooyinko silis iska lulay ama fargal dahaba xidhan ayaad arkaysa imika meelaha gaaladay tegeen ay wax inooga soo dirdiraanna dhagahaabay ku xidheen baa la yidhi oo waaba iska wada dabashadeen markaa waa ka xaaraan ila alanfa sankii mooyaane isna haddii ninkii sankii laga jaro waa ka samaysan karaa maxaa yeelay nin sanka laga gooyey waktiga rasuulka sala allahu alay wasalam wakti ka horreeyey oo dabeedna fiddo ka samaysto ay ku urtay waxa markaa rasuulku faray inuu dahab ka yeesho dahabku markaa waanu mirdhin oo waxba yacni ayaan ku imanin wa ilaa mula fartii mooyaane yani xubintii wey fartoo dhanna waa xubinta farta ka mida iyadana waa laga samaysan karaa qofkii laga gooyo sankaasumaa looga qiyaasanaya waila sinna iliggi mooyaan qofkii ilig laga riday saddex iyo afarba ha ahaadaane ama isugu xidhayay ilkaha iyadana waa u bannaan tahay inuu dahab ka dhigtaa lal usbuuc fartia iyada maya fardan inuu ka samaystaa maya oo falaa yajuusu itikaaduha min adahab walaa min alfida liannaha laa tacmal fardani dee ma shaqaynayso marka meesha un inay dee un ka muuqato mooyaane wax shaqoy qofka u qabanaysaa ma jiro marka limujarad ziina shay uu qurux u samaysun bay noqonaysaa ee ma noqonayso shay uu intifaac u samaysa waxa harana buu idhi sinu lkhaatam khaatamka iligiisii macnaha waxa weeye fasku halkanuu ku fadhiisto ama ilkaan yaray qabta in loo dahab laga dhigaa iyaduna waa xaaraam ninkaa iya ka xaaraanta cala saxiix haddaan qo adilatu taxriim ayaa markaa dee fara badan saxiixa qowlka ka soo horjeeda isagu wuxuu leeyahay war maye waa iska xalaalo waxaanay kaba durugsanayn dee weelku hadduu jabo waa tii waxoogayga yar lagu kabanayey mar haddii waxooga yar in lagu kabtaa ay banaanayn dee intaa yaru faska ku qabsadayna waxba kuma jiraan taasay la midta wa yaxilu lahu waxa uga xalaala min alfidati fidada xaggeeda alkhaatamu fargash fargashi iyo wa xilyatu aalaati alxarb dagaalka aaladihiisa inuu yani ku qurxiyo ka sayfi aba seeftii warumxi warankii walman min daqa shakadii laa maa laa yalbisu waxaanu xidhay ayada mae ka sarji koorihiiyo walijaami xakamihi filasax haddaan qaban walaysa lilmar'ati haweeneydii ma sugnani xilyatu aalati alxarb inay iyadu ku qurxiso ma laha waxau leeyahay sheekhu waxa ninkii u bannaan fidada xaggeeda waxaa bana alkhaatam fargashi wuu ka samaysan karaa liannahu rasuulku sala alla alay slam fargashi fida ayuu samaystay sheekhaan wariyey oo waa sunaysow waxa kale oo u xalaala xilyatu aalaati alxarb alladihii dagaalku ku dagaalamayey inuu markaa fido ku qurxisto ou dhinac walba kaga nabaa waa lay ka sayfi sida seeftii oo kale ku samaysto iyo warumxi warankii waa mindaqa mindaqa yani ay culimada iskaga macaynayn jireen shakadda yani had iyo goraana shakad waxaa la yidhahdaa qoryaha afjeexa iyo qoryaha hore dee suunkaa yaree meelaha loo gelgeliye rasaastu lahaa ayuun bay markaa ayuun bay ma ahayd kiishad maaha kiishad waa alaabtaa la iskaga ritaa imika laakiin hadiyo goraale yani boosh baa la yidhahdaa tan ama kasinta ha noqdo ama kalaabta ha noqdee boosh baa la yidhahdaa laakiin waxaa jira mid kaleo dhexda iskaga xidhaan oo aan intaa midna ahayn oo beel la yidhaahdo oo hadiyo goraale waysada iyo waxaas ay sudhaan ayaa jiro beel baa la yidhahda marka kaasi u dhow yahay inuu markaa ku qurxiyaa buu leeyahay maxaa yeelay dee cadowgii ayay markaas arrintaasi wuxuun kusii kordhinaysaa nimankayna la dagaalamaya hadday yidhahdaan meel walba bahashasay iska luleen kolley waa uun cadho iyo xumaanun bay kusii kordhinaysaa laakiin ayada inuu ku qurxiyo waxaanu xidhanaynin ayada maya oo waa maxay masalan sarji koorihii iyo lijaamkii xakamihii iyo ayada inuu markaa xakamihii uu ku qurxiyo oo koorihiisii ka wada dhigo iyada looma ogola fi asax mansuus maxaa yeelay dee malbuus baanay raakibka u ahayn oo weelkii oo kale ayuun bay la mid tahay taaniga qowlka labaadna wuxuu leey si seeftoo kale way iska bannaantay walaysa lilmar'ati xilyatu alaati alxarb iyadu inay ku qurxiso alaabta dagaalka walow waxay ku gasho oo ay ku dagaal gashaa ha jiraane ma laha maxaa yeelay dee tashbiih birijaal baa ku jira raggay isku shabahaysa walahaa haweeneydii waxa u sugnaatay lubusu anwaaci xuliyi dahabi waalfida fido iyo dahab xulidooda nuucyaalkeeda inay xidhatay leedahay wakadaa maa nusija bihimaa wixii lagu sameeyeyna waa kula fil asax haddaan qaban walasaxu asaxna waxa weeye taxriimu lmubaalaga ku xeeldheeraansha inay xaaraan tahay fi sarf fi sarafi xadgudubka in lagu sii xeeldheeraada inay xaaraan tahay wadalika mihaal ka khalkhaalin halkhaal weeye shuuli lugeed oo wasnuhu miata dinaarin laba boqol oo dinaaru yahay wakadaa israafu inuu isna ku xadgudbaa waa kula mid fi aalati alxarb alladii dagaalka wa jawaazu taxliyati lmisxafi misxafka in lagu qurxiyo inay bannaan tahay bifidatin wakada lilmarati haweenadiina bidahabin inay ku qurxisa wau bannaan yahay waxa uu leeyahay sheekhu waxaa u sugnaaday haweenaydii inay xidhato anwaacda iyo noocyada ay leedahay dahabka iyo fidadu xulidooda inay xidhataa bay leedahay ijmaac ayaa markaas loo hayeebay leedo beeshuuliyadii baa la mida siliskii fargashigii wixii ay dhagaha sudhanaysay ayaa u bannaan bay yidhahdeen iyada gabadha ijmaacna markaas way usoo naqeen waa sheegaan oo xadiisiina way cuskadaan waxa markaa isagu taa diiday markaa sheekha maxamed naasirudiin albani oo isagu ku tilmaamay rag iyo dumarba inuu xaraan ka yahay ijmaacaana aada iyo laxad ayuu markaa u diido wuxuu hi suurtagal ma aha inuu guntamo ijmaac saxiixi calaa khilaafi nasin saxiixin sariix nas saxiixoo sariixna inuu ijmaac khilaafa waa adag tahay buuli wax suurtagala maaha markaa waa masalo uu isagu qabo qaar fara badanna waxay soo naqliyeen oo qardaawi arag badan ijmaacaasubay qaar badanna soo naqliyeen isagu wax ijmaac la yidhaahdaa ma guntamin buu leeyay suurtagalna ma waxaa iyaduna kula mida ay xinan kareen maa nusija bihima wixii lagu sameeyey laba dahab iyo fida ee marya ah inay xidhato weliga fil asaxi haddaan qabanno haydadee adiladii ayaa caama jinsi iyo xullidana waa ka mid taanigu wuxuu leey mayo dee kibir baa ku jira in maradana la yska lulaa asax waxa weeye buu idhi inay xaaraan tahay in lagu xelaa fi sarf sarafka bimacnaa waxa weeye waa xaddhaafinta in lagu sii mubaalaqoodo lagu sii xeleerdo waa xaaraan waxa weeye mudha asax inay xaaraan tahay in lagu xeel dheeraadaa sarafka bimacnaa wax alla wixii aan soo bannaynay aan soo xalaalaynay oo dhan in yacni xadkooda dhaafinteeda lagu sii xeel dheeraada waa xaaraan waaba maxay khalkhaalkii oo kale oo miisaankiisu uu yahay laba boqol oo dinaar maxaa yeelay waxa la baneeyey de waa wax la ysu qurxiyo waxaasoo kalena wax la ysu qurxiyo maaha waxaa kaloo uu leeyahay markaa mubaalaqa buu yidhi haddii masalan sarfi uu jiro laakiin aan mubaalaqa iyo xeel dheeraansho aanay jirin waxba ma yeelayo oo iska karaahimay noqonaysaa ee ma noqonayo xaaraan waxaa kaloo xaaraana bule ninkii inuu israaf ku sameeyo qurxinta aaladaha xarbiga uu qurxinayo fidadii ku qurxinayo inuu ayadana aada ugu mubaalaqooda iyadana waa mid xaaraana markaa saraf waxaa la yidhaha xadka oo laga gudbo xagga nafaqada haddaba waxaa la yidhaha tadbiir tabdiir waa qofka oo ku bixiya xaq la-aan xaq daro marka waa qofka musrifka ama mubadil wuxuu noqonaya almunfiq fii macsiya haba yaraado wuxuu bixinayaaye waa qofka macsiya ku bixiya qofka daaco ku bixiya wax kastaba ha bixiyeena musrif ma noqonayo ama mubadir hal shilin haddaad macsiya ku bixiso musrif baad noqonaysaa laakiin haddaad waxaagoo dhan daacayla ku bixiso musrif ma noqonaysa waxa kaloo iyadana banaan buu asaxa inay banaan tahay misxafka in lagu qurxiyo rag iyo dumarba fida in lagu qurxiyo iyadoo lagu ikraamayo qiil baa wuxuu ka labaad wuxuu leeyahy ma banaano sidii weeliyaalkii oo kale kadalik waxaa u banaan buu leeyahy gabadhii ayana inay dahab ku qurxisa ayana waa leedahay maxaa yeele dee dahabka iyo xariirta liinaasi ummatii baa loo banay markaa dee meeshii doonayeen baa ku isticmaalaan buu leeyahy wa shardu zakaati naqdi lacagta zakadeeda shardigeedu waxa weeye alxawlu waa inuu sanad usoo wareegaa walaa zakaata zaka maaha nin fii saa'iri iljawaahiri jawharihii intoodii kale ama dhammaantood ka lulu-i sida jawhartaa luluga la yidhaho kale waxa uu leeyahay sheekhu zakada lacagta shardigeedu waxa weeye alxawl waa inuu sanad usoo wareegaa intuu qofku waxalaha waa inuu sanad usoo wareegaa leanna rasuulku sala l sl laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawl maal laguma laha zakaa ilaa inta uu sanad usoo wareegayo zeka may ahaanina jawaahirta intooda kale sida luluga yaaquudka zuburjadka marjaanka maxaa yeelay dee waxba waanay ku soo aroorin isticmaal ayaana markaas loo hadyagoo loo samaystaa waxay shabbahday bay idhahayn maashiyada caamilada ahaydee shaqaynaysay ayuunbay la mid tahay bay yidhahdeen marka iyaga wax zakaa laguma lahaa